mashquul fara badan ayaa ka muuqda suuqyada iyo waddooyinka dhex mara magaalada waxaana si xawli ah ay dadweynuhu ay ka dukaamaysanayaan suuqyada kala gedisan ee ku yaal magaalada ganacsiga puntland ee boosaaso u diyaargarowga munaasabadda ciidda ayaa sanadkan waxa ay ganacsatadu v o a u sheegeen inuu ka wanaagsan yahay xilliyadii hore waa faadima yaasin jaaca aad baa umahadsan tahay magacayga waxa weye muuse cali aadan ciidan ciidihii kale waad ka duwan tahay sababto ah waxa weye wadanka hadda gobolada laasacaanood ilaa buuhoodle ilaa dhulkii dhan baa isu furan alaabihii saasay u kala gooshayaan waagi hore way kala xirnaan jireen xuduudaha kala oolaan jiray ilaa etoobiya hadda alaabtu gashaa alxamdulilahi suuq wuxuu weye maasha allah sanadka sanada ugu fiicnaa weye aan aruurno kulley may dadku weli maxagaa bixin iskoolada weli furan hadeerna waxa weye dekadiina maasha allah waa la weyneeyey oo waagi hore xataa doonyaha ciriiri bay ahaan jireen hadeer hadda doonyihii doonya dheeraada hadda soo gala oo alaabta xataa waagi waxaa dhici jirtay alaaba laga ciidi jirayo waxaa dhici jirtay in markii ciidda la gaaro alaabuhu qayb doonyihii iyagoo saaran yihiin ciiddu ku dhici jirtay sanadka alxamdulilahi alaabta way soo wada xarootay magacayga waxaa la dhahaa laki ibraahim maxamuud waxaan ku noolaa magaalada booso waxaan ahay ganacsatada magaalada booso suuqa aada buu kala socdaa ciidan iigii hore waa ka duwan tahay si fiican baa wax noogla gataa subaxdii haddaan soo kala hano aduu afurka inta afureyno unbaan jaanis leenahay marka habeenkan ilaa labaiyo tobanka ilaa kooda unbaa la kala rawaxaa ciidan iigii hore waa ka duwan tahay insha alla bulshadana waxaa leenahay farxad ku iida dhammaantii qaar ka mid a qoysaska wax ka iibsanaya suuqyada magaalada ayaa v o a uga waramay dareenkooda ku aadan u diyaargarowga ciidda magacayga waxaa la dhahaa shukur saalax yuusuf waxaan usoo adeegtay si hagaagsan oo fiican suuqa afar goor shan gooraan ku noqday jawigiisa waa jawi aada u xamaasad badan ciidana aadaa loogu diyaargaroobayaa suuqa afar goor shan gooraan ku noqday jawigiisa waa jawi aada u xamaasad badan ciidana aadaa loogu diyaar garoobayaa habeenkii subaxdii walaa markiis barbar dhigo habeenkii adaran la-aana maantii dadku waa sooman yihiin waa kulul yihiin badanaa dadka waxa aada fudfudud dhalinyarada ee dadka fudfudud islaamaha markay afuraan a ilmaha la kaxeeyaa si ilmihii maryihii loogu soo cabiro oo lasoo ogaado jawiga dharka quruxda badan marka habeenkii xamaasad badan boqol kiiba boqol aleykum magacayga bushra maxamed baa la yidhaahdaa aad iyo aad ayaan dhiisu dhaweynaya meesha aad suuqa aad buu ukala socdaa maasha allah ciidan ciid barwaaqo iyo roobabkiioo da-aya iyo dadkii iyo maasha allah wallaahi lama soo koobi karo ciidan iidihii hore waxay u kala duwantahay iidihii hore magaalada waa laga xagaay bixi jiray oo kuleel bay ahaan jirtay laakiin sanadkan iidani magaalada dadkii oo dhan way joogaan lama xagaay bixin dee xaalka waa maasha allah dadkii o dhan waa isla iideen cabdiraxmaan maxamed weeye insha allah ciidka iyo si fiican baa loogu diyaargaroobayaa ilaahayna jawigeeda magaalada waa noo dejiyo habiibuu ka dhigay ciidda iyo magaalada iyo farxadda iyo arrimaha socda aad iyo aad bay u barwaaqaysan yihiin nimcan insha allah ilaahay ka rajaynaya inuu ciidda si khayr ay noogu dhammeeyo insha allahu tacala u diyaargarowga munaasabadda ciidda ayaa sanadkan waxaa muuqata inuu ka duwan yahay xilliyadii hore sababo la xiriira iyadoo ciidku uu ku soo beegmay xilli aysan dadku ka xagaa bixin gudaha magaalada boosaaso sidoo kale waxaa aada loo soo camiray goobaha lagu iibiyo dharka iyadoo ganacsataduna ay sheegeen in adeegyadu ay si fudud ugu yimaadeen maadaama ballaarin lagu sameeyey dekedda magaalada boosaaso faadimo yaasin jaamac v o a boosaaso